waxay yidhaahdeen iclaal iyo maalanyantarifnimo ayaa meesha wada yaallo iclaalka iyo maalanyantarifnimadu waxaan horumarinaynaa iclaalka maalanyantarifnimadana way dambaysiiye sababna waxay uga dhigeen iclaalku wuxuu ku tacalluqaa jawharta kelimada oo waxaa la iclaalinaya kelimada banyadeedii weeyaan maalanyantarifnimadana xaala axwaasheeda ka mida weeyaan waa sifa ay leedahay kelimada marka sifada kelimada ay leedahay iyo kelimada jawharteeda waxaa ku tacalluqo jawharta kelimada ayaa ka horan sida ayay u mariyeenoo waxay yidhaahdeen migaasalkii wuxuu ahaa jawaariyun hawaashiyun oo tanwiinsan isagoo sidaa u tanwiinsan oo tanwiinu sarfi ay ku jirto iyay damadii ya-da ka qaadeen oy ka xasbeen lisiqarihaa calaliya yaday ku culub tahay way gooyeen waxa ay gooyeen waa damadii ya-da saarneedee tanwiinkii nuunta reeban ahayd ma ayna goynin oo tanwiinkii sidiibuu baaqi u yahay ya-da damaheedii bay gooyeen ya-dii damaheedii haddii la gooyo sukuun baa haleelay ya-di waa la reeb ya-diioo reeban iyo tanwiinkiioo nuun reeban ahaa irtiqaa u saakineen ayaa dhacay irtiqaa u saakineen haddii uu dhacay xarful cilmihii ayaa la xadfay oo ya-dii u dambaysay ahayd nuuntiina sideedaa loo baaqiyeeno tanwiinkiia jawaarinna hawaashin ayuu noqday jawaarinna hawaashin iclaalkii halkaasuu ku dhamaaday waxay yidhaahdeen iclaalkii markii u dhamaaday siga wamaalayantari oo siiqatu muntahalujumuuc weeyaan calaa wasni mafaa'ila ayuu la wadan yahay mar hadduu siiqatu muntahaljumuuc yahay wamaalanyansarifna yahay tawiinu sarfigan ma qaadi karee ha laga qaado jawaari hawaashi ayuu noqday oo tawiinkii ayaa laga gooyay tawiinu sarfiga ya-dii in ay soo noqoto ayaa laga baqay reerka u dambeeyey tanwiin ya-daa lagu reebaya ayaa meesha la keenay jawaarin hawaashi qolyaha markay icraabayaan waxay leeyihiin haadihi jawaarin haddii aad tidhaahdo haadihi mubtada weeyaan jawaarinna waa qabarkii marfuuc calaamatu rafcihi damatu muqadaratu cala lyaa-i lmasruufati liltiqaa'i saakinayn ya-dii iltiqaau saakinayn dartii loo xadfay ayay ku qadaran tahay damada sida ayay leeyihiin qolyo kalea ku jiro oo ka furud ayagu oo waxay leeyihiin ismiga maalaynsarifnimadaan u horumarinaynaayo asalkiina jawaariyu hawaashiyu ayuu jawaariyu damaha ayaa ya-da ku culubtay ka qab sukuna ayaa ya-dii haleelay jawaariyi ya-diina waa laiska xadfay litakfiif ayaa loo xadfay jawaari tawiin ya-daa lagu reebayo ciwabkee ayaa meesha la keenay jawaarin hawaashi iyaguna waxay ku icraabayaan haadihi jawaarin jawaarin khabaruu mubtaday marfuuc calaamatu rafci damatun muqadaratun cala lyaa-i lmaxduufati litakfiif kii hore litiqaa'i saakinayn ayuu ahaa ee garo ciwadun can xarfin weeyaan kaasaana u sabdaya waa tanwiinka asmaada khaasa waxaa jira tanwiin asmaada iyo afcaashi iyo xuruufta iskusi usuga ilaa lix tanwiin bayna ka tiriyaan oo afarta tanwiin iyo lixdaa marka laisku daroo toban bay isla noqonayaan tanwiinulhaali baa ka mid a tanwiinu taranum tanwiin ay yidhaahdaan ayaa ka mid a tanwiinu taranum ataranum lafdigaasi soodayn weeyaan macnii ee mudaaf ayaa ka xadsan oo tanwiinu tarkib taranum wey soodayn in laga tagoo tanwiinkii loo keenay oo macnaha gabay xarfulcilligu u dambeeyey soobtii lagu jiido ay ahaan lahayd ayaa xarfulcillihi inta laga gooyaa waxaa lagu dhufanayaa nuun reeban tanwiin tanwiinu taranum baa la yidhahdaa ismiga iyo ficliga iyo xarafka isku si ayuu u waxaa ka mid ah azifa taraxulu hayra ana rikaabanaa lamaa tajul birixaalina wakaan qadin qad buu tanwiininayaa i garo azifa taraxulu geedi iyo harasho ayaa dawaatay hayra ana rikaabanaa laakiin gaadiidaanadii lamaa tajul birixaalina atanadii lama ayna dhaqaaqin wa kaan qad zaalad in ay la dhaqaaqday ayaad samoodaa wa kaan qad zaaladii ayuu xadfayay qadii inuu yidhaahdo yaa u dabaysiyo ayaa la doonayay yadii bu intuu iska xadfuu tanwiiniyey wa kaan qadiimu buuyo waxaa la mid ah aqili lowma caadilu walcataaba waquuli in asabtu laqad asaab aqilii yaree gabar yahayni caadilu yaa caadilu caadilay allowma canaanta yaree caadilu walcataaban canaantana yaree walcitaaban waquulii waxaad tidhaahdaa in asabtu haddii aan asiibo laqad asaaban wuu asiibee sidaa il yani wuxuu ahaa aqili lowma caadilu walcataaba citaaba waquulii in asabtu laqad asaaba sidaa inuu yidhaahday ahayd alifti intuu geeyu sukuunku macnaha tanwiin reeban ayuu u nuun reeban ayuu u dambaysiyo wuu tanwiiniyey walcitaaban iyo muxuuah laqad asaaban asaabata dambe waa ficli citaabanna waa ismi qadna xaraf bay ahayd saddex iyo la wada tanwiiniye weeyaan tanwiinul taranum baa la yidhahda tanwiinuhaani tanwiin la yidhaahdaa ka mid a kelimadii ay u dambaysay gabay buu ahaaye qaafiyadii uu ku dhamanaya waxaa u dambeeyey xarfu saxiix reeban xarfu saxiixi reebanaa inta la xarakeeyaa tawniin la saaro tawniinul ghaali baa la yidhahdaa alghaali kii zaa'idka ah weeyaan oo meesha ayuu zaa'id ku yahay ismiga iyo ficliga iyo xarafka isku siduu asna u galaa waqaasimi alacmaaqi khaawi muqtariqan mushtabihi alaclaami lamaaci khafiqan ayaa baytu shaacir asan qasim acmaaqi hurba qasim acmaaqi jihooyinkiisa mid ay madow yihiin badana waduu tilmaamayey khawi muqtariqan wadadiisu waa sacaahidna ay khaali tahay mushtabihi aclaami calaamooyinkiisana ay isku darsamayn lamaaci khafiqan hilaaciisina uu daran yahay marka waxay ahayd inuu yidhaahdo waqasim qasim acmaaqi khawi muqtariq mushtabihi aclaami lamaaci khafiq inuu yidhahday ahayd carfu saxiixii u dambeeyey saakinka ahaa qaafka weeyaane ayuu tawniin waxaa la yidhahdaa tawniinulghaali tawniinka ee asmaada aan khaaska ku ahayn asmaada iyo afcaasha iyo xuruufta isku si galo ayuu ka mid yahay lix tawniin bayna tiriyaan xaqiiqadana tawniin fiican ma aha ee afarta tawniina asmaada khaaska ku ayaa tawniin wanaagsan musanifkana tobankaba waasir iyo nadmi ayuu ku jamciyey wuxuuna yidhi muxuu ahaa aqsaamu tawniinihim cashrun calayka biha fa ina taqsiimaha min khayri ma xuriza makin wacawid waqaabil walmunakarazi ranim aw ranim aw ixki dariir haali wamaa humisa waxyaabahaasuu ku jamciyey oo qudarigaana ku rawa waxaa yimid marka waa calaamadii saddexaad bay ahayd taasi calaamadii labaad calaamadii saddexaad waxa weeyaan annida nida waxaa loo jeedaa loo jeedaa talabu liqbaal ruuxa inuu kusoo qaabilo ama alijaaba mutlaqu lijaaba inuu ku yeelo oo inta aad u dhawaaqdo warkaada inuu dhegaysto wixii laga doonaa waa ismi oo keliya ficli iyo xarfigana looma nideeyo iyagoo laga doonayo iqbaal iyo ijaabo iyagoo laga doonayo looma nideeyo loola jeedo lafdiga yaa-e waxa ay gashaa waa ismi laguma wado bal xaraf iyo ficli labadu way geli karaysaa yaada ee waxaa loo wadaa in loo nideeyo islamarkaana iqbaal ruuxa inuu kusoo qaabilo ama ku ajiibo warkaada yeelo in la doonayo sidaas ismiga iyo waxaa ku yahay ficli looma nideeyo ee xarafna looma nideeyo calamada afraad ee ismiga uu leeyahay waxa weeyaan al wa alla waxay al ku jirtaa al oo zaa-ida weeyaane kelimada zaa-idku ah wa alla waxay gashaa waa ismi saddex qeyb bayna asha u qaybsantaa asha maxbuudka la yaqaano almucarifa la yidhaahday wax tacriifiso alrajul iyo wixii lamida alzaayida ah labadaba musanifkaa keeni doona oo al cusmaan iyo wixii lamida la yidhaahdo iyo al mawsuul la yidhaahdo asha mawsuulada la yidhahdaa sida raajixa asmaaday khaas ku tahay bacdi naxwiyiinta ka mid waxay leeyihiin ficliga mubaaric bay gashaa musanifkaa ka mida oo wuxuu leeyahay ibnu maalik raxmatullaahi calayhi ficliga mubaarica si caadi bay u gashaay oo ikhtiyaar bay ku gashaa ee daruuratu shicri khaas kuma aha ibnu maaliga iyo naxwiyiin la socota ayaa waddadaa maray sida raajixa ase daruuratu shicri bay khaas ku tahay asha mawsuulada ah waxay lamid tahay asha mucaraf mucarifada ah iyo tan zaa-idada asmaaday khaasi yihiin meel kale ma garaa ismiga ayaa lagu aqoonsadaa al waa ashaasi maxbuudada la isla yaqaano waxaa la bixinayaa marka maxbuudada la leeyahay hal oo istifhaama ayaa waxaa banaan ha-deeda in ali hamse loo bedelo oo hal qaama zaydun meeshay ahayd al qaama zaydun in la yidhaahdo ha-diina hamse loo bedelo taasi al fiican maahae hal bay ka timid ee ficli iyo ismi isku sibay u gashaa marka asha waxay khaas ku tahay asmaada asha maxduudada weeyaan saddexdaa qayb ayayna u tahay calaamada shanaad ee u dambaysa waxa weeyaan isnaad in wax loo tiiriyaayo waxaasi hebel baa sameeyey in la yidhaahdaa ama hebel ma uusan samaynin salbi iyo iijaab mid uu doonaabaa ha noqday in loo tiiriyaa ismi baa iskale ismi waxaan ahayn wax looma tiiriyo qaama zaydun taagnida waxaa loo tiiriyey zayd oo qiyaamka waxaa sameeyey zayd baa laleeyahay zayd ismi ismi inuu yahayna waxaa lagu garanayaa ficliga loo tiiriyo waxaa lamid yahay haddii salbi loo tiiriyo maa qaama zaydun cadamulqiyaam baa zayd loo tiirinaya ficli weeye zayd waa ismi istinaadka ayaa lagu garanayaa shantaa calaamo ayuu ismiga u sheegay calaamooyin kalena way jiraan laakiin shantaas ayaa ugu anfacsan beydka icraab ahaanti waxoogaa beydka icraabkiisa ay yar adag tahay waxoogaana isabamaray tamyiizun mubtada weeyaan xasala ficli maadi faacilkii damiir muqtatir oo huwa ah tamyiizka ayuu u noqonayaa jumladana waa nacti oo tamyiizka ayuu nacti ka yahay biljari jara majruurka xasanada ku tacaluji ficliga maadi wa tanwiini wanidaa wa al wa musnadina biljaridaad ku cadfo lilismi jaara majruurkana khabar buu noqonaya sidaa macnaheeda wuxuu noqon tamyiizun kala soocid tamyiizka oo xasala xasilay huwa tamyiizka biljari bisababi ljari jar sababkii ku xasilay tanwiini tanwiin sababkii ku xasilay wanidaa-i nida sababkii ku xasilay wa al al sababkii ku xasilay iyo wa musnadin tiirin sababteeda ku xasilay kaa'inun tamyiizkaa wuxuu usugnaaday lilismi ismiga ayuu dushi baa soo gelayaayo dushigaa wuxuu noqonayaa ficliga maadi jumladiisaa nacti ah oo tamyiiz oo mubtadaay nacti ka tahay ficligii nactiga ahayee wasfiga ah jumladiisaa wasfiga macmuulkiisa mubtadaha in laga hormariyo mawsuufkiiba in laga sii hormariyo macmuul uu leeyay laakin jaridaa xasalada ku tacallujiya macmuulkiisa in laga hormariyo mubtadaha oo mawsuufkii ah bacdu naxwiyiin ma ogola waxay leeyihiin sifada lafteeda mawsuufka inay ka hormarto lama ogola mar haddayna sifada mawsuufka ayna ka hormari karin ee macmuulu sifahana mawsuufka kama hormarin karo bacdina waxay leeyihiin musanifka laftiisaa ka mid ee madhabkii waxa weeyaan sifada lafteeda inay hormarto mawsuufka ay ka hormarto lama ogola laakiin macmuulu sifaha inuu sifada ka hormaro waa la ogol leeyahay weliba mar hadduu darf iyo jaar iyo majruuc arrinta ay noqoto sahal weeyaanoo dhib badan kuma jiro icraab labaad ayaa wuxuu yahay tamyiizuna mubtada laga dhigo xasala oo nacti laga dhigo sidii horoo kale lilismi jaarmajruurka xasala lagu tacallujiyo biljarina laga qabro oo la yidhaahdo tamyiizun kala sooci tamyiizka oo xasala xasilay huwa tamyiizka lilismi ismi u xasilay kaa-inun tamyiizka wuxuu ku sugnaaday biljari la yidhaahdo waxaa kaloo banaan tamyiiz inta mubtada laga dhigo xasaladaba khabar in laga dhigo biljari jaarmajruurka tamyiiz lagu tacallujiyo lilismina xasala lagu tacallujiyo oo la yidhaahdo tamyiizun kala soocid biljari wax lagu kala sooco iyo wa tamwiini iyo wa nidaa iyo wa al iyo wa musradin lagu kala sooco xasala tamyiizkaasi wuu xasilay lilismi ismigu u xasilay xoogaa bushi baa soo gelaya asla jumladii khabariyada noqotay oo xasala ayaa ficliga amaada jumladiisaa khabara jumlada ficliyada ee khabarka noqotay macmuulkeeda mubtadaha inay ka hormarto iyaduna laba ogola daruuratu shicri weeyaanoo gabaygaa keenay ama daraf iyo jaar iyo majruuc ayaa la tawasucsanaya iyaduna waa waa la dhihi karaya in tacaluqa laftilis dabamaryaa banaan oo lilismida lagu tacalujiyo tamyiiz biljarina xasana lagu tacalujiyo ciraabo badan ayaa beytka ku banaan tamyiizun kala soocid biljari jar wax lagu kala sooco iyo wa tanwiini tanwiin wax lagu kala sooco iyo wa nidaa-i nida lagu kala sooco iyo wa al lagu kala sooco iyo wa musnadin isnaad lagu kala soocaa xasana tamyiizkaa wuu xasilay lilismi ismi ayuu u xasilay bitaa facalta waatad wayafcali wanuuni aqbilana ficlu yanjali wa ficlun ficli yanjali wuu feednayaa bitaa facalta facalta tadeeda ayuu ku feednay wa asas wataa-i asas asa tadeeda ayuu ku feednay wayafcali ifcali ya-deeda ayuu ku feednay wa nuuni aqbilanna aqbilanna nuunteeda ayuu ku feednay ficliga calaamooyinkiisa haddii uu ka soo baxay musanifku wuxuu doonayaa inuu sheego waxaan u wadaa ismiga calaamooyinkiisa ayuu soo sheegay wuxuu doonayaa ficliga calaamooyinkiisa inuu sheego ficliga wuu qaybsamaayo maadi iyo mudaaric iyo amar ayaa loo qaybiyaa wejka raajixa weeyaane isagoon u eegin ficliga inqitaamkiisaa saddexdaa qayb loo qaybinayo isagoon u eegin ficli min xaydu huwa ayuu calaamooyin u sheegay kadibna wuu qaybini doonaayo mid kasta calaamada si gaar ahaaneed loogu yaqaano ayuu keeni doonaa halkan ise wuxuu sheegay ficliga min xaydu huwa calaamooyinka lagu yaqaano calaamooyinkaa ficliga ha wada galeen ama bacdi ka mid ah ha galeen farqi mal afar calaamo ayuuna sheegay afartaa calaamo calaamada u hore waxa weeyaan taalfaacil ta faacil noqoto naaibulfaacilna waa lamide ta noqotaa isla markaa xarakaysan oo fadxa ay saaran tahay ama kasre ay saaran tahay ama damo ay saaran tahay ta'daasi ficli mooye wax kale ma gasho ficligaa lagu yaqaanaa ficli waxaan ahaynna ma gasho waa sida facalta facalti facaltu iyo wixii lamida calaamada labaad ee lagu garanayo ficliga waxa weeyaan ta saakina asaalatan u reeban isla markaa ta'niis tusaysa oo faacilka inuu mu'anaf yahay ama naa'ibul faacilka inuu mu'anaf yahay tusinayso ta saakina ah ta'niisna tusinayso ta'daasi ficliga mooye meel kale ma gasho shardi waxaa taadu waa inay asaalatan u reeban caariduba ha u xarakowdo haddii ay doonto oo waxaa laga yaabaa iltiqaau saakinayn iyo lamida inay u xarakowdo wa qaala tukhruj calayhinna in la yidhaahdo oo ta'dii la damiyo damahaasna ukhruj hamsadeeda dama looga soo qaaday uu yahay iltiqaau saakinayn darkii loo yeedo waxaa banaa waqaalat imra'atu lcasiizi in la yidhaahdo oo ta'dii la kasriyo iyadoo kasraha muxuua iltiqaau saakinayn uu keenayo qaala taa ataynaa taa'iciina in la yidhaahdo alifta sukuunkeeda darteeda loo xarakeeyo macnaha caarid baa ha u xarakowdo taada laakiin asaalatan waa inay sukuun u leeyahay waxaa baxayaa taadu asaalatan haddii ay u xarakaysan ficliga laguma galo bal xarakada saaran haddii ay tahay xarakatu licraab ficligaabay ismigaabay khaas ku tahay ee ficli maba gasho ta'da reerka u dambaysa ee ta'niiska tusinayso haddii ay xarakaysan tahay xarakadaana xarakatu licraab ay noqoto ismigaa lagu yaqaanaaye ficli kumaba dhawaato sida qaa'imatun baaribatun daaxikatun iyo wixii lamid haddii ay xarakaysan tahay xarakadana xarakatul binaa ay tahay ficliga khaaskuma ahe muxuu ahaa waxaa laga yaabaa ficli waxaan ahayn inay gasho sida laata iyo tumata iyo hubata iyo wixii lamida ayay geli ee taada waa inay saakin tahay asaalata waa inay u reeban tahay caaridaha u xarakeeyo calaamada saddexaad ee lagu garanayo ficliga waxa weeyaan yaa ifcali yaa ulmu'anasati muqaadaba si ugu jiro islaan lala hadlayo ya-deeda waxaa lagu gartaa ficliga ficli meelaan ahayn ma gasho idribi iyo uktuli iyo tadribiina iyo wixii lamida weeyaane calaamada afraad ee u dambaysa inta uu sheegay musanifka waxa weeyaan nuunu tawkiid saqiila iyo khafiif midkay doontaabaa ha noqotee ficligaa lagu yaqaanaa ficli meelaan ahayn ma gasho ee qola ismiga faacil si qaliilay u gelinayaala arkay oo muxuu ahaa daamana sacdaka ma ficliga maada weyakaas laakiin ismiga faacil laftiisa qolo gelinayaa la arkay oo qaa'ilumna axdiru shuhuuda iyo wax sidaa ayaa la arkay aqaa'ilumna ma waxaad leedahay nin yahowna axdiru shuhuuda markhaati keena aqaa'ilunna oo qaa'il ismigii faacil ayuu nuunu tawkiid geliyay qaliil weeye sida nuunu tawkiidka saqiile iyo khafiifa midkay doontaa ha noqoto ficligay khaas uu tahay kadibna wuxuu sheegi doonaa afcaasha mid kasta calaamada si gaar ahaaneed lagu yaqaano ficlu mubtada weeyaan waxaa u cunansiiya waa nakiree taqsiimka meesha yaallo yanjeli jumladeeda khabara ficligaa mudaaric faacilkiisa damiir mustatir oo yanjeliida ee huwa weeyaan wuxuuna u noqonayaa ficlun bitaa facalta jaara majruurkana yanjeli buu ku tacalluq jumladii khabariyada ahayd ee ficliga ahayd macmuulkeeda mubtadaha laga hormariyey ayaa ku jira waa anagii soo sheegay ficlun ficli yanjeli wuu feedmayaa bitaa facalta facalta tadeeda ayuu ku feedmay wa asas asatadeeda ayuu ku feedmay wayafcali wayaay ifcali ifcali ya-deeda ku feedmaya ulmuanasati muqaadabu u jeedaa wa nuuni aqbilanna aqbilanna nuunteeda ayuu ku feedmi nuunu tawkiid buu u jeedaa taqiile iyo khafiifa midka ay doontaa hal noqo siwaahuma alxarfu ka hal wafi walam ficlu mudaaricu yali lam ka yasha wmaadiya alafcaali bitamizwatin binuuni ficla alamri in amrun fuhim walamru in lam yakun linuuni maxal fiihi huwa smu naxwi sahwa xayahan siwaahuma alxarfu xarafka siwaahumaa siwaa qaabilay calaamatihima ficliyo ismi calaamadooda mid aqbala reerki weeye ka hal iyo wafi iyo walam weeyaane ficlun ficliga oo mudaaricun mudaarica yeli wuxuu la xidhiirsanayaa lam kayashammu iyo wixii lamida weeyaane wa maadiya afcaali wa mid sooc maadiya afcaali afcaashii maadiga ahayd bitaa-i takus wasim calaamee ficlal amri ficlu amarna waxaad ku calaamaysaa binuuni nuun ku calaamee in amrun in fuhima waa haddii laga garto amrun alab waa haddii laga garto fuhima alab haddii laga garto weeyaane waalamru wadaalu lamri alabkaba wixii tusinayay in lam yaku hadduusan ahayn linuuni nuun mid ay u sugan tahay maxallun meel ay jirto fiihi dhexdii haddayna ugu sugnayn huwa kaasi ismun weeyaan naxwu sah iyo waxaya hal iyo wixii lamid a ismi iyo ficli calaamooyinkoodii ayuu ka soo baxay musanifka halkani wuxuu sheegayaa xarafka calaamada lagu yaqaano oo qasiimeynkiisa uu kaga soocmayo wuxuu yidhi xarafka calaamadiisa waa calaamo la-aan ismiga calaamooyinkii loo soo sheegay shan bay ahaayeen ficliga calaamooyinkii loo sheegayna afar bay ahaayeen sagaal calaamoay isan ahayen sagaalkaa calaamo kelimada haddii ay aqbali weydo xaraf wey calaamoadii ismiga kelimadii aqbashaa waa ismi calaamada ficliga kelimadii aqbashaana waa ficil calaamo ismi iyo calaamo ficli labadaba kelimada haddii ay aqbali weydo kelimadaasi xaraf weeyaan ficli iyo ismi midna maaha kadibna musanifku miisaal hal iyo fi iyo lam iyo ku miisaaliye miisaalka waa tigraari sababku miisaalka usoo celcelinaya ishaara ku jirtaayo wuxuu doonayaa inuu ku ishaaro xarafka markii aan tacriifinayna waxaan kusoo tacriifinay kelimatun dallat calaa macnan fii gayriha waa kelima macno kaa tusin keyrkeeda keyrka ay macnaha kaa tusin waa ismi iyo ficli ilaa kelimo kale meesha ma taalle xarafku waa kelima keyrkeeda macno kaa tusin kelimada ay macnaha kaa tusina waa ismi ama ficli ilaa kelimo kale oo ee saddexda aan ahaynba ma jiro waayahay gelitaanka xarabka uu gelayo ismi iyo ficil iyo macno uu kaa tusayo ayuu saddex qayb ugu qaybsamaa saddexdaa qayb ugu qaybsamaya waxa weeyaan xaraf asmaada ku khaasa afcaashana aan geli karin iyo xaraf afcaasha ku khaaseen asmaada geli karin iyo xaraf labadaba ka dhexeeyo asmaadana gelaya afcaashana gelaya saddexdaa qayb ayuu uqeey u qaybsamaa saddexdaa qayb misaal ahaan ayuu musanifka kugu tusiyey oo ka hal wafii walami hal ismiga iyo ficliga labadaba way gashaa ismi ficligay haalib ku tahay ficliga haddii ay weydo ismigay ismigay ku sabriyo way geli laakiin ficli meelaha haddii uu kasoo dhawaado ismi ma gelayso ficliga iyay geli ficli haddii ase ay weydo ismiga way geli macnaha hal waa xaraf mushtarag oo ismiga iyo ficliga ka dhexeeya fii waa xaraf ismiga ku khaasa oo ficli aan gelin ismigu khaas ku yahay lam waa xaraf ficli khaas ku oon ismi saddexdaa qayb ayuu uqaybsamay saddexdaa misaal ayuu taqsiim kale ayuu ka tegay musanifka oo xaraf u leeyahay taqsiimkan waxa weeyaan xarafka camalfalkii iyo camalfal la-aantii marka la eego macnaha xarafka ismi marka uu galo ama ficli uu galo mushtarag iyo mukhtas midkuu doonaa ha noqdee inuu camalfalo iyo inuusan camalfalin labadaa qayb ayuu uqaybsamay labadaa qayb marka la eego taqsiimka noocaa ah xarafku wuxuu u qaybsamay sideed qayb sagaal qayb buu u qaybsamay mid ma jiro oo waa macduum sideed ayaa mawjuuda sideedda mawjuudka ee xagga camalka looga qaybinayo waxa weeyaan xarafka marka ismiga khaas uu ku noqdo oo ismiga mooye ficli usan gelaynin inuusan camal falin ficil ismigu uu khaas ku yahay mana camal falin sida al oo kale wey inuu camal falo camalfal ismiga ku khaas inuu camalfalo ismiga ku khaasa waxaa loo jeedaa icraabka la yaqaane ee muxuu ahaa waxa lagu icraabaa waa afar rafca iyo nasba khafda iyo jasmawey afartaasi mid kamida asmaaduu khaas ku yahay waa khafday ama jer mid la yidhaahdaaba oo ficli lama jero xarafka in camalkaa ficliga ku khaaska inuu camalfalo oo jerka ah sidaa ayaa loo jeedaa macnaha fahmi waaye xarafka ismigu uu khaas ku yahay inuusan camal falin waa sida al inuu camal falo camalkuu camalfalayana u noqdo camal asmaada khaas ku ah waa jerkee xurufuljarka iyo w xurufuljarka weeyaane oo xurufuljarka way camalfalayaan camalka ay camalfala asmaaday horta khaas ku yihiin wayna camalfalayaan camalka ay camalfalayaanna asmaaduu khaas ku yahay ee afcaal ila lama jero ee asmaada xarafkuu ismiga khaas ku yahay camalfalo camalfalka uu camalfalayana camalfal mushtaraga uu yahay oo camal ficliga iyo ismiga labadaba ka wada dhexeeya uu yahay waa rafca iyo nasba ilaa rafca iyo nasba ismiga waa lagu icraabaa ficligana waa lagu icraabaa jerka ficli baa iskale jazmana jerka waxaan wadaa ismi baa iskale jazmana ficligaa iskale haddaba ismigii inuu camalfalo asmaaduu khaas ku yahay wuuna camalfalay camalka uu camalfalayana camal mushtaraga weeyaan oo ficli iyo ismiba ay wada leeyihiin inma iyo akhawaadkeeda ayaa sidaa u camalfalay oo rafca iyo nasbay camalfa asmaada waxaan ahaynba ma galaan asmaada markii ay galaanna way camalfalaan camalka ay camalfalayaanna waa camal mushtaraga oo ismi iyo ficli ka dhexeeyo rafca iyo nasbay camalfalayaan saddex qayb weeye intaa xarafka ismiguu khaas ku yahay malasan camalfal ismiguu khaas ku yahay wuu camalfalay camalfal ismiga ku khaas ayuu camalfalay ayaa ismiguu khaas ku yahay wula camalfalay camalfal ismi iyo ficli ka dhexeeya ayuu camalfalay saddex saddexdaa saddexdeeda ficliga ay ka imaan xarafku ficliguu khaas ku yahay mara falin sida qad iyo sawfe iyo siin iyo wixii lamida macnaha ismiga ficligay khaas ay khaas ku yihiin mana camalfalayaan xarafka ficliguu khaas ku yahay wuu camalfalay camalfal ficliga khaas ku ayuu camalfalay waa jawaazin oo lam iyo in iyo wixii lamida waa xuruuf afcaal mooye asmaa aan geli karayn wayna camalfalayaan camalka ay camalfalayaanna afcaashuu khaas ku yahay oo jasmo weeyaane ka saddexaad waxa weeyaan xarafka inuu ficliga khaas ku yahay camalfalo camalka uu camalfalayana camal shaayici uu yahay ismiga iyo ficliga ka wada dhexeeyo waa nawaasibta ficliga mudaaric an iyo lam iyo nawaasibtaasi ficliga meelaan ahayn ma galaan wayna camal falaan camalka ay camal falayaanna waa camal mushtaraga waa nasba lix qayb qaybka ee toddobaad waxa weeyaan xarafku inuu mushtarak yahay oo ismi iyo ficli labadaba u galaayuu ka wada dhexeeyaa mana camalsano ismi iyo ficli labadaba xarafka waa gelaya mana camalsanayo hal istifaamiya iyo hamsatul istifaamiya wixii lamida weeyaan ismigana way galaan ficligana way galaan mana camalsanaan waa kii toddobaad qaybkii toddobaad wey qaybka sideedeeda u dambeeya waxa weeyaan xarafku ficli iyo ismi mushtarak buu ku yahay labadaba wuu gelaya wuuna camal fali camalku camal falayana waa camal khaas waa camal mushta mushtaraga xarafku laftiisu waa mushtarak asmaada wuu gala afcaashana wuu gala wuuna camal falay camalku camal falayna waa mushtarak waa sida xuruufta laysa lagu shabahayo ma iyo laa iyo laasa iyo in iyo xuruufta layse lagu shabaho waa xuruuf mushtarag oo asmaadana way galaan afcaashana way galaan asmaada marka ay galaan bay camal falaan camalka ay camal falayaanna waa mushtarag oo rafciya nas bay camal falayaani waxaan jirin oo qaybta sagaalaad noqon lahaa mawjuudna aan ahayn xaraf mushtarag oo asmaada iyo afcaasha ka wada dhexeeyo isla markaa camal falo camalku camalfalayana muqtas oo camal khaas ee camalfalaya wax jira maaha oo xarafku marba mushtarag haddii uu noqdo inuusan camalfalin iyo camal mushtaraga inuu camalfalaa wax u dhexeeyaa lama arko misaalka uu tikraariyey musanifka ishaaradaasi ayaa kadib wuxuu u gudbay musanifka ficligii calaamooyinkiisa min xaytu huwa calaamooyin usoo sheegay ayuu qaybiyey oo wuxuu u qaybiyey maadicii maadi iyo mubaaric iyo amar saddexdaa qayb mid walba calaamad si gaar ahaaneed loogu yaqaano wuxuu yidhi ficliga mubaaric haddii uu yahay lamta jaazimadaa lagu yaqaanaayo lamta jaazimadaa ficli mubaaric meelaan ahayn ma gasho oo ficliga lamba haddii u aqbalo mubaaric weeyaan ficliga ficliga maadigana taawtaanis saakinaa iyo taa-ul faacil labadaasaa lagu yaqaana oo labadaa wixii aqbalaa waa ficil maadi mubaaric iyo amar labadaasi taa lama geliyo amarkaa kuu yimid ficlu amarka calaamadiisa murakabatun bishay ayni buu yihi musanif laba arrimood bay ka saaran tahay awalan dalab waa inuu kutusiyaa adiga wax lagaa doonayo waa inuu kutusiyaa weliba bisiiqatii waa inuu kugu tusiyaa shardigu shardiga labaad yaa ulmu'anasati lmukhaadaba ama nuunu tawkiid waa inuu aqbalaa ficlu amarka calaamadiisa murakabatun min shay-ayn laba arrimood bay ka saaran tahay awalan ficliga waa inuu dalab tusiyaa bisiiqatiina waa inuu kugu tusiyaa dalab waa inuu tusiyaada waxa lagu bixinaya ficliga mubaaric oo yadribu iyo tadribu iyo wixii lamida amar ma ahan dalab uusan ku tusinaynin bisiiqatihi waxaa lagu bixinaya ficliga mubaaric laamul amar haddii la geliyo oo liyadrib haddii la yidhaahdo ficliga dalabku tusiye laakiin dalabku bisiiqatihi ma ahe laamtaa u keeni ficliga bisiiqatihi waa inuu dalabka kuu tusiya isla markaana nuunu tawkiid waa inuu aqbalaa yawlmanafati muqaafana waa lamida ficligaa hadduu hadduusan dalab tusinin nuunu tawkiidna aqbalo ficli mubaaric weeye waxaas ficliga hadduusan hadduusan dalabku tusinin nuunu tawkiidna aqbalo ficil mubaaric weeye maya dalab buu ku tusiyey nuunu tawkiidna ma aqbalayo ismi weyu yidhi waxaasi ficli ma aha muslim dalab buu ku tusiyey iyo wax lagaa doonayo islamarkaana nuunu tawkiid maba aqbalayo ismi weeyaanoo waa ismu ficlu amar ama waa masdar ficlu amarka naa'iba labadaa mid weeyaan siwaahumaa alxarfu xaraf siwaahumaa siwaa qaabilay calaamatihima ismi iyo ficli calaamooyinkii mid aqbala keyrkii weeye ka hal iyo wafii iyo walam weeyaani ficlun ficliga oo mubaaricun mubaarica yelii ficliga waxaa la xidhiirsanay lam oo yelii faacilkeeda lamka laga dhigo ama yelii faacilkeeda in damiir laga dhigo oo ficliga loo celiyo ficlu mubaaricanta loo celiyo lamna mafcuulkeedii laga dhigo labadaba banaan iiluhu dhan walba waa ka yimaadaan ficlun ficliga oo mubaaricun mubaarica yelii ficliga mudaaric waxaa la xidhiirsanay lam lafdiga lam ayaa la xidhiirsanay walaalika ka yashamu wuu ursani weeyaan lam yashama ayaad leedahay ficliga shamiima ayuu asalkii ahayo waxaa wasni faa'ilo weeye mubaariciisana yafcalu ayuu ku imaanay siiqadaasaa mashhuura shamaama in la yidhaahdo yashmu mubaarica lagu keeno oo lam yashuma la yidhaahdo qolaa sheega laakiin siiqadaa horaa ka qaalisa wamaadiya alafcaali waa miz min maaza yamiizu miz ka baaca yabiicu bic oo kale weeyaan miz sooc bimacnaa mayiz miz soocniyo howni maadiya alafcaali afcaasha maadigana waxaa ku socdaa bitaa'i ta ku soc asha ku jirto bitaa'i ayaa cahdiyaa waa cahdi dikriya labadii ta ee lasoo sheegay bitaa facalta wa asad macnaha facalta ta'deeda iyo asad ta'deedu u jeedaa taa u ta'niis saakina iyo taa u faacilkaan labadaasi maadigay gelayaan meel kalena ma galaan wa mid sooc maadiya alafcaali afcaashi maadiga ahayd bitaa'i ta ku soc wasim calaamee ficla alamri ficlu amarkana waxaad ku calaamaysaa binuuni nuun ku calaamee wasim calaamee ficlalamri ficlu amar waxaad ku calaamaysaa binuuni nuun ku calaamee oo calaamad bay u tahay oo lagu garanaya waa goormaa in amrun fuhim in fuhima waa haddii laga garto amrun salab waa haddii laga garto fuhima waa haddii laga garto macnaha ficlu amarka laba calaamo ayaa lagu garanaya calaamada hore waxa weeyaan nuunu tawkiid waa inuu aqbalaa daaniyan dalab bisiiqatihi waa inuu kugu tufiyaa sidaa ayuu ujeedaa in amrun inta shartiyada ah iyo amrunoo ismi isma xigi karayaan fuhima ficli ay fasiri ayuu muxuu ahaa amrunta naa'ibulfaacil u yahay inta iyo ficligaa meesha ka xadsanay taqdiimta ayay isugu xigaan amarkan in amrun fuhim amarkaana waxaa loo wadaa bimacnaa dalab iyo doonitaan wasim ficlal amri waxaad ku calaamaysaa binuuni nuun ku calaamee in in amrun in fuhima haddii laga garto weeyaan amrun dalab haddii laga garto fuhima haddii laga garto waalamru wadaalu lamri dalabka wixii ku tusinayay amarka waxaa loo jeedaa dalabka lafdiga dalabka ku tusiyey iyo doonitaan in lam yaku hadduusan ahayn xallun mee la degaa kaa'inan mid uu u sugan yahay linuuni nuun mid uu u sugan yahay fiihi dhexdiina ugu sugan yahay kelimadii dalabka ku tusay nuunu tawkiid ma aqbalayso sidaa ayuu u jeedaa wasfun markaa ismi weeyaan waalamru wadaalu lamri dalabka waxaa tusiyey in lam yaku hadduusan ahayn maxallun meel la degi karaa kaa'inan mid u sugan linuuni nuun u sugan fiihi dhexdii ugu sugan huwa kaa ismu weeyaan naxwu sah waxayahal aamus iyo waxayahal soo qaabil iyo wixii lamida weeyaan ismi ismulficli buu miisaaliyey musanifka ismulficlu amar ismiga uu sheegayana waa ismulficli ama masder ficli salibi ee ka naa'ib oo darban fanadlan zuray qul maala nadla tacaalubidii iyo wixii lamida dalab buu tusinaya nuunu tawkiidna ma aqbalayo masder weeyaan ficlu amarka naa'ib ama waa ismulficli sida musanifka uu miisaaliyey almucrabu walmabniyu hada maxaluhumaa wamabxahuhumaa mucrabka iyo mabniga asmaada iyo afcaasha ka mida ay ujeedaan oo waxaa la icraabo ama la binayaa waa afcaasha ama asmaada suruufta dhammaanteed wada mabni weeye afcaashu bacdi ka mida ayaa mucrab iyo mabni u qaybsamaa bacdina mabni buu noqdaa musanifkaana keeni kara walismu minhu mucrabun wamabni lishabahi min alxuruufi mudni walismu ismiga mucrabun mid la icraabaya kaa'inun minhu asaga ayuu ka mid yahay wamabniyu mid la binaynayana waa ka mid lishabahin shabaha dartii loo binaynaya shabaha oo mudnin dhoweynaya min alxuruufi xuruufta u dhoweynaya yacni wuxuu leeyahay musanifka mucrab iyo mebni iyo halka ka bilaabaya waxyaabaha la icraabo iyo waxyaabaha la binayo asmaada ayuu usoo hormariyey waa u sharaf badantahay daatay tusina mucrabku usoo hormariyey mebniga ayuu ka fiican yahay ilmacaanida iskhilaafkeeda ayuu icraabka tusiyaa wuxuu yihi musanifka asmaada laba qeyb bay u qaybsantaa mucrab iyo mebni asmaa la icraabo iyo asmaa la binayo wax waasito la yidhaahdaana maba jiro oo ismiga waa inuu mucrab noqdaa ama mebni noqdaa wax udhexeeyaa lama ah waa madhabka jumhuur iyagoo taaniya sida loo badan yahay bacdi naxwiyiinta ka mid a waxay qirayaan oo sheegayaan waasito inay jirto oo asmaa mucrabna aanan ahayn mebnina aan ahayn inay jirto sida ismiga yaa ulmutakalimka loo idaafeeyey wulaami iyo wixii lamid ah asmaada qabla tarkiib asmaada inta tarkiibka aan la saarin oo kalaamka aan la dhexgelinin keligeed mufradaadka meelaha marka ay taalo mabnina ma aha muqrada ma aha yidhaahdaan waxaa lamid ah cadadka masruudka ah waaxid isnaani alaaa arbaca haddii aad iska tiraahdo mabnina ma aha mucrabna ma aha oo asmaadaasi mabnina ma aha mucrabna ma aha waa siba weeye bacdi naxwiyiinta wadada musanifka jumhuur wadad wadadooda ayuu raacay oo wuxuu yihi ismiga mucrab iyo mabni labadaa mid un weyaan waasitana ma jirto madhabkiisa ayaana saxiixa asmaada ay ku sheegayaan waasita inay tahay ismiga yaa ulmutakalim loo idaafeeyey waa mucrab icraabkiisa muqadara asmaada kalena icraab bay aqbalayaan ama binay aqbalayaan ee tarkiib la-aanta ayaa waxay u keentay dhexda inay joogaan ismiga mucrab iyo mebni wuxuu asal uleeyahay mucrabnima in la icraabo asal uleeyahay mar hadduu asal uleeyahay in la icraabo laisweydiin maayo ismigii la icraabo oo ismiga mucrab haddii uu noqdaa limaa mucriba su-aal ma aha laisma weydiin karo ismiga in la bineeyaa farc buu ku yahay oo asalkii icraab weeyaan in la bineeyaana farac buu ku yahay mar hadduu farac ku yahay su-aal baa imaan su-aashaasi waxay noqona lima buniya ismigan maxaa loo bineeyey ilaa icraab buu asal ulaahan jiraye binaha farc buu ku ahaaye maxaa loo bineeyey su-aal imaanay ka fog su-aashaasu ka jawaabay musanif lishabahin min alxuruufi mudi ismi waxaa loo bineeyaa buu yihi shabihida xaraf uu shabaho weliba shabaha waa inuu xoog badan yahay oo shabax xoog badan marka uu xaraf ka shabaha ismiga la bineeyaa sidaasina madhabka jumhuur weeyaan oo asmaada wax alla waxa mabni ah min awalihaa ilaa aakhirihaa sabab kastaba binaha si kastaba ha ugu yimaadeen waxa uu sababa shabihid xaraf ay shabahday ismiga xaraf haddiisan shabihinna lama binayn karo waa madhabka jumhuur bacdi baa waxay leeyihiin asmaada sida badan xaraf shabihideeda ayaa loo bineeya laakiin asmaa waxaa jirta meelo kale intay shabahaan sidaa loo bineeyo ismulficliga oo kale ficligu shabahay leeyihiin oo loo bacdi asmaada ka mida in la bineeyo waxaa laga yaabaa xaraf ay shabahaan laakiin waa sifo ay ku shabahaan oo si toosa ayna u shabahin sida munaadaha oo kale munaadaha oo kale xaraf buu shabahaya laakiin waa siduu ku shabahayaayo si toos uma shabahaya waxyaabay sheegsheegay sida raajixa waxa weeyaan sida musanifka uu sheegay ismiga waxaa loo binayni karayaa oo keliya xarafa inuu shabaho shabahaasina waa inuu xarafnimada u dhaweeyaa oo macnaha ismigii waa inuu xaraf u ekaadaayo inuu xaraf yahay baa loo maleeyaa shabaha sida uu qeybsamayana musanifkaa keeni mudnintana wuxuu kaga ictiraazayaa shabahu haddii uu tabardaran yahay oo daciif yahay biraha ma keeno sida ismigani xaraf buu shabahaya laakiin min khawaasi asmaa ayaa lagu mucaaradeeyey mucrab buu noqonayaa ismigaasi mabninimadiina way ka way ka dhumiyo way ka tegi mucaaradada lagu sameeyey ayaana keeni walismu ismiga mubtada weeyaan mucrabu mubtada labaad weeye minhu mubtadaha labaad ayuu khabar ka yahay jumlada iswadatay mubtadihii hore ay khabar ka tahay wa mabniyun mubtada weeyaane khabarkiisa ayaa xadfan sidaa in la yidhaahdo ayaana laazim ah madhabka musanifka marka lagu socdo oo macnaha ismiga labadiisii qayb ayaa mucrab iyo mabni ayuu u qaybiyey zamkshari maxamuud bin cumar in la yidhaahdo zamkshari jaarullahi zamkshari wuxuu leeyahay isagu minta macaani badan bay leedahay tabciidiya marka ay noqoto oo bimacnaa bacdin ay tusto mintaasi min awaliha ilaa aakhiriha waa asma oo waa ismi mar hadday ismi tahay minhuda mubtada weyuu leeyahay isagu oo wa min annaasi man yaqulu aamana oo kale marka uu icraabayo min annaasi mubtadu ka dhigaya min waana ismi buu leeyahay xadfuljar inayna ahayn ayuu ku wadaa laakin jumhuur waxay leeyihiin minta tabciid hadduu sameeyeyna usan xaq weeyo walismu ismiga mucrabun mid la icraabaya minhu ismiga ayuu ka mid yahay wamabniyun mid la binaynayana minhu ismiga ayuu ka mid yahay bishabahin shabaha dartii loo binaynayo shabaha oo mudnin dhaweynaya min alxuruufi xuruufta u dhaweynaya ka shabahi lwadciyi fi sbayjitana waalmacnawiyi fii mataa wa fii huna waka niyaabatin can ilficli bilaa ta'aafurin waka iftiqaarin usila ka shabahi lwadciyi wadalika shabaha aan kuu sheegayana ka shabahi shabah weeyaan shabahii alwadciyi xagga dejinta loo nisbeeyey ooka ini ku sugnaa fismay ji'tanaa ji'tanaa labadeeda ismi ku sugan waalmacnawiyi waka shabahii shabah weeye shabahii almacnawiyi xagga macnaha loo nisbeeyey alkaa-ini ku sugnaa fii mataa iyo wa fii hunaa kala sugan waka niyaabatin waka shabahi niyaabatin ka naa'ib noqosho shabaheeda weeye can ilficli laga naa'ib noqdo bilaa ta'afurin saamow la-aan waka iftiqaarin waka shabahi iftiqaar baahashada shabihiisi weeyaan iftiqaarku usila la asagay wuxuu yidhi musanifka xaraf haddii la bineeyo waxaa loo bineeyaa shabax waxaan u wadaa ismi haddii la bineeyo shabax xaraf uu shabahay ayaa loo bineeyaa si kale ismi looma binayn karo ibni ismigii mabni noqdaa lishabahihi alxarfa ayuu mabni la yahay shabihii ayuu qaybiyeyo wuxuu yidhi afar qeyb ayuu u qeybsanaa ismi xaraf in uu shabahaa afar mawdic mid uu ka shabihi ataa mawdicee uu ka shabahayo mawdica hore waa xagga wadciga mawdica labaadna xagga macnaha wey mawdica saddexaadna xagga isticmaalka wey mawdica afraadna xagga iftiqaarka afartaa mawdic ayuu ka shabaha mawdica u hore waxa weeyaan xagga wadciga wadci waxaa loo jeedaa sida loo dhigay macnaha xaraf wuxuu asal u leeyahay hal xaraf inuu istiisa ay tahay binyadiisu hal xaraf inay tahay marartu bizaydin zayd majruur weeyaano waa la jaray waxaa jaray waa ba'da ba'dana waa hal xarafee garo bizaydin ba'daa keli wey hal xaraf inuu sidaa u yahay ayaa xarafka u asal ah hadduu ka bato laba inuusan dhaafin ayaa asal ah inuu sii batee ilaa shan gaarana way suuroobi karta shan ama dhaafo oo laakinna oo nuunta ay shidan tahay iyo sideedaba xaraf ugu badan oo kumaasi ah shanna ma ka- kama gudbo waxaase asal u leeyahay xaraf inuu hal noqdo ama laba ismiga iyo ficliga labaduba waxay asal u leeyihiin saddex u yaraan in lagu dejiyo saddex xaraf biyadooda inay ugu yar tahay afar iyo shan iyo lixna ay gaaraan ayaa asal ah ficliga asalkaa kama hoos maro mana khilaafo oo ficli biyadiisa iyo dhisiisa saddex xaraf ay ka yar tahay oo laba xaraf ama hal xarafna wax jira lama lamana arko ilaa iclaal in xadaf uu ku sameeyo sidaa laba xaraf ama saddex xaraf uu ugu haroomuye sida qul iyo qi iyo ci iyo wixii lamida iclaal ayaa yahay aslul wadcigiisa ficli saddex xaraf kamaba yaraado ismiga aslul wadci wuxuu leeyahay saddex xaraf saddex xaraf hawla ha u lahaaday hadduu saddex ka yaraado oo laba iyo hal haddii uu noqdo ismigaa waxaan leenahay xaraf buu shabahay xagga wadciguuna ka shabahay oo sidaa ha- xarafku hal xaraf ama laba xaraf uu ugu ilaan jiray ayuu ismigii hal xaraf iyo laba xaraf ku yimid damaa'irta min awalihaa ilaa aakhirihaa weeyaan darabtu faacilka waa ta'da waana hal xaraf darabnaa laba xaraf wey ee waxyaabihii laba ka bataa sida naxnu oo kalena damaa'irta wadadeedaa la israacinay oo damaa'irta min awaliha ilaa aakhiriha waa wada mebni xaraf bay shabahday xagga wadciga inay ku shabahay. waa shabaha hore xagga wadciga wey shabaha labaadna xagga macno ku gudashada weeyaan waxaa asal ah wixii macna juz'i ah macnihii kulli ah ma aha macnaha juz'iga ah waxaa asal ah in lagu guto xaraf sida in wax la isweydiiyo istifhaam baa la yidhaahdaa hamza u asala shardiga in ayaa u asala ee muxuu ahaa xaraf ayaa wuxuu asal uleeyahay wixii macna juzia in lagu guto macnaha juz'igaa haddii ismi lagu guto ismigaa xaraf buu shabahay xagga macna ku gudashada ayuuna ka shabahay sida asmaau shardiga iyo asmaau istifhaamka weeyaan oo asmaau shardiga min awaliha ilaa aakhiriha hamzatu istifhaam bay shabahayn asmaa- asmaaistifhaamka ujeeda asmaau shardigana waxay shabaheen min awaliha ilaa aakhiriha inta shardiyada waxaa lamid oo macna ku gudashada xaraf ka shabahay asmaau lishaaraat oo asmaada wax lagu ishaaro haada iyo haadihi iyo waxa lamida xaraf bay shabahayaan macna ku gudashadayna ka shabahayaan xarafka ay shabahayaanna mawjuud ma ahay waa macduum xaraf in la dejiyo ku habboonaan lahaayoo macnaha in lagu guto ku habboonaan lahaa aan si la dejinin ayay shabahayaanoo macna ku gudashada ay ka shabahayn ee xagga macnaha ay ka shabaheen oo mabni weeyaan qaybka labaad weeyaan waxaa ismigi iyo xaraf xagga macnaha ka shabahay qaybka saddexaad shabaha saddexaad waxaa weeyaan ismiga inuu shabaho xaraf xagga isticmaalkana ka shabaho xaraf ayaa waxaa loo isticmaalaa inuu camal falo oo aan lagu camal falin quraan xarafku anagii haddeer qaybinaynay bacdi waa camal falayaa bacdina camal fali maayo waa anagi nahay bacdiga camal falayo camal khaas iyo camal caamay midkuu doonaaba ha camal falo isaga laftii khaas iyo mushtarak midkuu doonaa ha noqdo xarafka camalfalaya kan aan camalfalaynin baa lamid ee weligii laguma camalfalo oo xaraf inta lagu camalfalo laftigiisa waa mucrab laleeyahay ama maxalkiisa la icraabi taqdiir ayaa laga icraabi weligaa maqlimi allay lehe ficliga majhuulka loo bilaye naabulfaacilkiisa jaara majruur haddii laga dhigo ayaa wadaad fare la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhaahdaa jaara majruurka xarfuljarka ayaa naa'ibulfaacil oo xaraf maxalle halkaa mawdic baa la maqlaa mawdicaasna fare ayaa wataayo waxay naxwiyiinta la ogoshahay maaha ee xaraf lafdigiina lala icraabo maxalkii lala icraabo taqdiir lagala icraabo weligii waa mabni isagase waa camalfali karaya isagaan lagu camalfali karin isagu uu camalfali karaya ismigii sidaasuu lamid yahay haddii uu camalfalon lagu camalfalin wax caamiloo gelayaba lama arko isaguse wuu camalfalayaa waxaan leenahay ismigaasi waa mabni xaraf buu shabahay wuxuuna ka shabahay xagga isticmaalka sida xalaan ayaa loo isticmaalay waa asmaau ficliga ismulficliga uu camalfalaayo sida ficligu u camalfali laakiin weligii lagu camalfali maayo xaraf buu shabahay xagga isticmaalka inuuna ka shabahay shabaha afraad ee u dambeeya waa iftiqaar xaraf weligii waa baahan yahay wuxuuna u baahan yahay wax inta u galo macno uu kaa tusiyo haddii aan la gelininna weligiiba macno ku tusi maayo kelimatun dallat calaa macna fii gayriha waa anagii ku taxriifinayna ismiga sidaasi lamida macnihiisii haddii aan la fahmi karin ilaa wax kale la geliyo mooye اسمي هو مبني معي حرف مشبهي وحنا كشبه حق استقرار فأسماء الموصولات ضمانت من أولها إلى آخرها هو حرف بيشبهان حق استقرار كشبهان أول والوحيد بهيهين سلئي عائد سلئي عائد كضم بيشي والوحيد بهيهين معناه لما فهم كرادي أنا فاعلين وعلى من أسماء الجملون إن الله إضافية أبعاد سنة إذ حيث إذا يوحي ayaguna waa mabni xaraf bay shabahayn xagga iftiqaarka jumlada loo baahan yahay iyay ka shabahayn ismiga shabihidda xarafka uu shabaho afartaa mawdic buu ka shabahaa haddaba shabahan aan sheegayno oon leenahay xarafka ismiga xaraf marka uu shabaho afartaa mawdic ayuu ka shabahayaa waa shabaha asliga ah oo xaraf ismi xaraf inuu shabahaa marka horeba waxay u qaybsamayeen laba qayb shabaha asliga iyo shabaha caarida shabaha asliga weeyaan kaa aan afarta u qaybinayn shabaha caarida oo shabaha asliga waxaa loo jeedaa ismigani maalintii la arkay ugu horreysay weligiiba xaraf buu shabahaya isagoo aan xaraf shabahaynin adduunyadaba muu soo maray waa shabaha asli ah shabaha caaridana waxaa loo jeedaa ismiga waagiisii hore maba uusan shabihi jirin xaraf mar danbuu shabahay oo shabahani dib buu oga yimid shabaha caaridka ee laba qayb buu u qaybsamaa labadaa qayb waxa weeyaan shabah muujibun lilbinaa iyo shabah mujawizun lilbinaa shabah binaha waajinayo ismigani xaraf buu shabahay shabahana caarid weeyaan mar dan buu shabahay waagii horeba buusa shabahi jirin laakiin shabaha caaridka ayaaba waa muujibun lilbinaa iyo binuhu waajibinaya waa sida munaadaha iyo laadaa tacmalu camala innaa ismigooda ismigana muxuu ahaa shabaha ku sugan laa rajula mabniyu cala alfatxa fii maxalli nasbin fatxay ku binaysan tahay rajul waagiisa hore muusan shabihi jirin ismiyo xaraf muusan shabihi jirin oo mucrab buu ahaa shabahani mar danbuu u yimid oo laadanaa wadatay shabahani shabahan caaridka ah muujibun lilbinaa'i weeyaano in la bineeya rajulada laazim weeye ma oo in la bineeya mooye tala kale ma banaano waxaa lamid ahay ismigii munaadaha ahaa ee qeybtiisii la bineynayay yaa rajulu iyo yaa zaydu iyo wixii lamid ah waa shabah caarida isla markaa muujibun lilbinaa shabax caarid oo waxaa jira mujawizun lilbinaa binaha banaynayo laakiin aan waajibinaynin musanifka ayaa matniga ku keeni doonayo asmaa id shabahayso jumlooyin marka loo idaafeeyo ayaa haddii la doono la bineeya haddii la doono la iska icraabaa haadaa yawma yanfacu saadiqiina sidqun haadaa yawmu yanfacu saadiqiina sidqun haadaa yawma marka la akriyaa khabar weeya waana mabni fatxay ku binaysan tahay binahana waa jaa-is waajib ma aha shabaha ayaa mujawizna oo muujib aan ahayn كشبه شبه ويا شبه الودعي حق الدجين تلو نسبي شبه الكائن كسبنا في اسمي جئتنا جئتنا لبدا إذا مقع لبدا اسمي كسبنا جئتنا لبدا اسمي وفاعلك يا مفعولك هذا وفاعل يا ناظر ومفعول لبدا ضمير ويان لبدا مبني ويا حرف بي شبهين حق وضعي كشبهين والمعنوي وكشبه شبه ويان المعنوي حق معناها لو نسبي الكائن كسبنا في متى وفي هنا كسبنا متى اسم الاستفهام بقى الله استعماله اسم شرط هو الله استعماله لبدا حرف موجود بيشبه هنا واسم الإشارة حرف معدوم أي يشبه ومعنى لغو جدنا يا حرف كي معناها إن لغو تكوها بورا أنت لدى الجنين أي يشبه وكالنيابة كالنائب نقشو يا عن الفعل فعل لغنا ابن نقض حق عمل كأي الله غنا ابن نقض فعل يوصل فعل الله عمل فلا اسم جبا سيدا فعل هو عمل فلا bilaa ta'aurin caamilku saamowgii la-aankii oo wax caamiloo gelayaba lama arko ismul ficliga weeyaan xagga isticmaalka ayuu xarafka shabahayayo sida xaraf ayaa loo isticmaalay wuu camalfalay sida ficligu u camalfalay lagumana camalfalayo wa ka iftiqaarin baahasho weeyaan iftiqaarkoo usila la asaleeyey iftiqaarka asalka waa asmaaulmawsuulaadka iyo waxyaabaha lamid ah wa mucrabu lasmaa'i maa qad saalima min shabahi lxarfi ka ardin wasuma ومعرب الأسماء أسماء الإعراب وما كي ويان قصة لما نبت قال من شبهه الحكي حرفنا شبهه كنبت كأرض يو السماء يوحي لمدى ويان معناها أسماء وحا لبنا يابو يروحي حرف شبهه وحا الله إعرابا وحا الله أن حرف شبهه اسمه إنه معرب نغضاء أسلا حرف مركو سيشبهين أيانا الله إعرابا وحا كلا الله إعرابا يا حرف هديك شبهه شبهه تبردرين يهي وشبه مدنين من الحروف يحطوصا راهين شبه ضعيف يهي شبهت بنا كين ما هي معرب وهاني اسمها هدوثا شبههم بطاطا سنة أرض يصمد أمي تالية ويانا ومعرب معرب كان لما قيب قيب سميا معرب عن فعل شبه منصرف ويكاد يا معرب فعل شبهي ما لا ينصرف بالنغنية أو فعل يهدو حرف شبهي سكن بدقله فعل شبهي سنة كن بدقله معرب منصرف النغنية حرف شبهي هدو سن كن بدقلين حرف شبهه مبني بالنغنية حرف شبهي هدو كن بدقله إذا مركا فعل شبهه فما لا ينصرف بالنغنية يا فعل وحيانيه لغا إلالينيه تنوين يا كسر يا وحيالها سالغا إلالينيه ومعرب الأسماء أسماء الإعراب يماكي ويان قد سلم النبدل من شبه الحرف حرف شبهه كالنبدل وذلك كأرض أرضي ويا ودور وصما مجعي ويا لغة في اسم ولغة اسم كسبا وصمائي سمائي سمائي وحاصل دم بلغي رهلا مصنف كلفتي أيا جمعيه سمع سمع سمع واسم سماء سماء كذا سمع سواء بتثليث لأول كلها وإحساسه في الجمعية معناها اسم إلا يراهده اسم إلا يراهده اسم ما يسم إلا يراهده صم إلا يراهده صم إلا يراهده سمة سمة صمة اسم اسم سمات سمات ثم سمة سمة سيدا لا يراهده ضمانته تثليث أول كوضا لغو سميه إلا طوان بإسلام نقول طوان كاسي اللغة اللقاسية وانا بمعنى اسم ومرض الأصباع ما في ويان قد سلم أن مدقل من شبه الحرف حرف شبهه كان مدقل كأرض وسماوي والله أعلم صلى الله عليه وسلم بنا ولا في المبنية أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كائن أمسحي والرفع والنصب على الإعراب الاسم وفعل نحو لن هذا والاسم قد خصيص بالجر كما قد خصيص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كثرا كذكر أو يسر وجر بالتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني النمر وفعل أمر فعل أمر إيا ومضي ماضي بنيا لبدا ولا بني وأعرب وحي إعراب مضارعا مضارعا يا إعراب إن عري وهدئ قوناد من نون توكيد adkaynta nuunteeda haddii uu ka qaawanaado weeye nuunta oo mubaashirin ficliga la baashiro iyo wa min nuuni inaasin diddigaan nuunteeda haddii uu ka qaawanaado weeye wadaalika ka yaruucna haweenku way argagixinayaan weeyaan malxadkii futina la imtixaano waxaan ku soo jirnay almucrabu walmabniyu waxyaabaha la icraabo iyo waxyaabaha la bineeyo waxaan soo nigay kelimadu waxay u qaybsantaa saddex qayb ismi iyo ficli iyo xaraf mid walba calaamadii lagu garanayeyna waa soo aragnay kadib musanifka wuxuu soo bilaabay kelimooyinka afarta ah saddexdaa ismi iyo ficli iyo xaraf weeyaane waxyaabaha mabniga noqonaya iyo waxa mucrabka noqonayo wuxuu soo sheeguu ka soo baxay ismiga mucrabkiisa iyo mabnigii waxaana soo ogaanay ismiga asal wuxuu leeyahay in la icraabo la bineeyaana faraca buu ku yahay icraab iyo bina sidiisaba maxaa la yidhaahdaa waa gaari doonaa musanifkaa soo wada ee ismigu icraab ayuu asal u leeyahay binahana farac buu ku yahay sababkuna waxa weeyaan ismiga macaani mukhtalif ayaa gasha icraabna uu ugu baahan yahay haddii aan icraab la helinna macnaha lama fahmayo macnaha iskhilaafsan ee ismiga gelaya waxaa ka mid ah faacilnimada mafcuulnimada mudaafi ilayhinimada iyo wixii lamid a oo ismiga faacil marka uu yahay iyo marka uu mafcuul yahay icraabkaa lagu kala saaraya iyo haddii aan tuusan icraab jirin lama kala garteen oo daraba zaydun camran haddii la wada rafciyo daraba zaydun camrun la yidhaahdo mid wax garaacay iyo kan la garaacay lama garteen haddii la wada nasbiyo ama la wada jaraa lamida icraab in lagu sameeyo ee ismiga waa u baahan yahay macnaha tusida uu ku tusayo ayuuna ugu baahan yahay sidaa ayuu asal ugu leeyahay binahana farac buu ku yahay mar hadduu binaha farac ku yahay waa la isweydiinayaa lima buniya ismigii la bineeyo musanifkaa ka jawaabay oo wuxuu yidhi ismigii la bineeyaa lishabahin min alxuruufi mudni shabax xuruuf u dhoweeyo dartii ayaa loo bineeyaa ismiga shabaha marka caarid ha noqdo ama asli ha noqdo shabahii caaridka iyo asliga iyo aqsaamtoodiina waa soo arkay oo waa soo sheegay halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka ficliga mucrabkii iyo mabnigii ficliga sidiisaba icraab iyo bina marka la eegayo binuu asal u leeyahay icraabkana faraca buu ku yahay sababkuna waxa weeyaan ficliga macnaha tusinta uu ku tusinayo waxaa gaaliba inuusan icraab ugu baahnayn oo ficliga jawharti iyo daata ahaantii uu kuu tusiyo macnaha looga looga looga qastayo sidaa darteed ficliga wuxuu asal u leeyahay bina icraabkana farac buu ku yahay ee ficliga wuu qaybsamaayo saddex qayb ayuu u qaybsamaa cinda albasriyiin basriyiin ayaa saddex qayb u qaybiya oo waxay u qaybiyaan maadi iyo mudaaric iyo amar saddexdaa qayb ee basriyiinta ay u qaybinayaan laba qayb oo ka mid a musanifku waa sida uu u qaybiyey weye madhabka raajixaana weeyaane wuxuu yidhi laba qayb oo ka mid a waa mebni halna waa mucrab labada mebniga ah waa maadiga iyo amarka labadaa mebni weyu mudaaricana mucrab weeye shuruud gaar ahaaneed haddii laga helo waayahay maadiga iyo amarku mebni haddii ay noqdeen asalkoodii bay ku taagan yihiin ee laisweydiin maayo lima buniya su-aal ma aha lagumana weydiin karo lima buniya haddii l lagu yidhaahdo waxaad leedahay binahaba u asala likowlin binaaya aslan fi lafcaali binahaba asal afcaasha ku ah sidaa darteeda loo binaya su-aal kalena ma jirto ficligii la icraaba waa lagu weydiinayaa lima ucrab ficli maxaa loo icraabay binu asal u lahaayey mudaaricaa la icraabaaye sababka loo icraabay waxa weeyaan ficliga mudaaric ismi buu shabahay min aridaac buuba ka yimid mudaaracada lagu sheegayo isla nuugitaan weeyaan macnaha ficligay ee ismigay isku naasu nuugeenay isku hooyo yihiin walaalo weeyaano way isu egyihiin baa loo wada hagee iska shabahaan ismiga waxay iska shabahayaan waxaan nidhay ismiga wuxuu u baahan yahay icraab si macnaha uu ku tusayo icraab loogu garto icraab la-aanna lama fahmi karo macnaha looga jeedo ismiga sidoo kale ficliga mudaaric macnihiisa lama fahmi karo icraab haddii aan la helin gaalibka weeyaane oo xaalatu nafyi iyo xaalatu nahyi marka uu joogo jasmaha iyo rafcaha lagu kala garanaya laa tadrib iyo laa tadribu haddii aan jasmo meesha usan imaanin lama kala garanayo macnihii ama la wada jasmiyo macnihii lama kala garanayo looga jeedo misaallo badanna waa leeyahay haddaba ficliga mudaaric ismi buu shabahay macaanida faraha badan ee kusoo aroorayso icraab la-aanteedana aan la fahmi karin ayuu ka shabahay sidaa ayaa loo icraab ficliga mudaaric marka la icraabaya shardi buu leeyahay waa musanifkana waa sheegay waana sheegi doona labadii mebniga ahaa maadiga iyo amarka weeyaane maadiga wujuudkii maadi ficli la yidhaahda inuu jiro isla markaana mebni yahay muttafaq weeye cinda naxwiyi ficil maadi inuu jiro ficligaa maadina mebni yahay way isku waafaqsan yihiin naxwiyi sida ay isugu waafaqsan yihiin ficli mudaaric inuu jiro ficligaa mudaaricna mucrab uu yahay oo ficli mudaaric oo mucrab ah inuu jiro naxwiyiin way isku waafaqsan yihiin ficli maadi mebni ah inuu jirana way isku waafaqsan yihiin waxoogaa khilaaf meelo kale ka jiraa jira oo ficliga maadi waxaa meelo laisaga khilaafsan yahay way jira waa sheegi doonaaye ficlu amar baa ku yimid ficlu amar wujuudkiisa iyo binihii labadaba waa laisku khilaafsan yahay qismi ra'sigii inuu yahay ficlu amar oo ficli ficlu amar la yidhaahdo afcaasha saddexeeye inuu yahay isla markaana mabni yahay basriyiin awa nimankuufiyiin la yidhahdo waxay leeyihiin ficlu amar waa ficil mudaaric oo iqtitaaf lagu sameeyo wax laga xadfiyo sidiisaba waa ficil mudaaric mabnina ma ahe waa mucrab oo waxay leeyihiin ficlu amarka idrib oo kale asalkii wuxuu ahaa litadrib tadribu oo ficil mudaarica unbaa laamlamr la geliyey litadrib buu noqday litadrib laamu laamlamr tadrib ficlun mudaaricun majzuumun bilaami اlamri wacalaamatu jazmihi asukuun sukuunka akhirka saaran waa calaamat jazma laamtaana jazmisa iyadoo litadrib uu yahay ficliga ayaa laamtii la xadfay litakfiif hadalkaa la fududaysanaya laamtii baa la iska xadfay tadrib buu noqday hee ficligii mudaariceen amarka looga jeedin buu u ekaaday ta'diyo xarfulmudaaracadaa la iska xadfay likhawfi iltibaas mudaarica kale inuu ku dhehgalmaa laga baqay waa la xadfay ta'dii haddii la xadfay xarafka ta'da ku xigaa haddii uu reeban yahay tawasli baa loo soo qaadanaya ilaa xaraf reeba laguma hadli karo oo idrib hamsada sidaasay ku timid xarafka ku xiga hadduusan reebaneenna mudbi xarakatii qayb la yidhaahdo weeyaanoo litaqum iyo wixii lamid ah qum buu noqonaya oo ficliga mudaaric waxay leeyihiin ficlu amarka waxay leeyihiin ficil mudaaric oo laamul amr ay ku jirta laamtii takfiif loo xadfay xarful mudaaricadiina likhawfi ilsbaas loo xadfay ficliga waa icraaban yahay xaalatul jasmuna ku sugan yahay waa jasmisan yahay kuufiyiin baa wadadan le basriyiin waxay yidhaahdeen ficlu amar wuu jiraa ficli la yidhaahdo ma- mudaaricna kama uusan imaanin waa qayb sidiisa loo tirinayo ficlu amarkaana waa mabni waxaana lagu bineeyaa wax alla wixii mudaaric alla wuu icraabayay xarafu icraab mudaaric marka uu ka sooyay mudaaric marka la icraabayo ma wax alla wixii lagu jasmin jiray mudaarica xaratul jasma marka uu ku sugan yahay mucrabna yahay mucrabna yahay waxaa laga ixtiraasayaa ficliga mudaaric hadduu mabni noqdo iyo ficlu amarkii isma waafaqayaan